in ka badan labaatan arday ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah ka helay iskuulka hoose iyo dhexe alqudus ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ardaydan heshay fursadaha waxbarasho ayaa isugu jira danyar iyo agoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada maamulaha iskuulka alqudus ee magaalada beledweyne ayaa ka hadlaya ardaydan heshay fursadaha waxbarasho ardada agoonta waa firi ayagaasna wax lacag anaga kama qaadno saasayna wax ku bartaan dadka kaleo iska danyarta an ayaga naftarkooda waa liisti gooni ay leeyihiin saddexda arday isla dhalatay iskuulka laba arday lacag qaadaa ardayga kalena waa loo dhaafaa danyartuna waa beec gooni ama si gooni ayagana lagula heshiiyaahoo bal wixii bal karaankooda ee awoodi karaan ayaa laga qaadaa marka saasaan u sameynaa danyartii agoonta annaga shan iyo toban arday ahaynaa hadda iskuulka u diiwaangashan waalidiinta qaar way iska cabanayaan waxyaabay iska sheegsheegayaan ayagoo laakiin hadda shaqeeya ama meelo kale wax ka soo helaya dadka magaalada waa iska muruqmaal marka maalintuu soo helo iska bixiyaa laakiin sida caadiga ah shan iyo toban arday a noo qoran shan iyo tobankaas markaa waa qaybta danyarta asaasaan annaga arday kasta annaga waxaan u qaabilnaa uun keliya haddii uu noo imaado xataa annaga arday iskama qabano ilaa waalidkii uu noo keenaa duruufaha marka waalidkaa kuu sheegaya tusaale waalidaa wuxuu dhalay ilaa shan ciyaal lix ciyaal oo kaleo dhalay aniga maqaayadan ka shaqeeya waxyaaba kala duwan oo sheeganaya laba ardayaan awoodaa inta kalena ma awoodo waa iska duruufaha xaaladda magaalada ka jira ah annaga si walba ay ahaato waalidiinta waa la macaamilnaa oo ardada waa qabanaa wixii wax baranaya anaga annaga sidaasaan heegan u nahay macalimiinta kalena sidaasay ku shaqeeyaan ka maamul ahaana annaga waalidiinta aadaa ugu dhagan magacaygu waa maari cabdi maxamed waxaan dhigtay iskuulka arguntis maadiyaashu waa soomaali xisaab carabi saynis inglisho waxaa mudcelinayaa arday maxaa ardayda iyo maalmuliyaasha macalinayaasha maalinayaasha iyo waalidiinteyda waxaa rajeynaya inaan wax siban u barto waxaana dhigtaa iskuulka alqudus maadooyinkan waxay maadooyinkeygan waxay ka mid tahay ingilish iyo saynis iyo cilmi bulsho iyo tarbiya af soomaali waxaa u mahadcelinaya orahaanti macalimiinteyda iyo waalidiinteyda ardaydan heshay fursadaha waxbarasho ayaa isugu jira danyar iyo agoon aan awoodin qarashaadka waxbarashada